haa hibooy hambalyadan iga hoo haddaa horumarkii la helay hanadow halka uu marayo horumarkii dalkeenna horaan ula socdaye hal aan kaa idhaahdee hadday halyeeyadii iyo haweenkiiba haleeleen hawshiiye horaa loo yidhi howl weliba waa wada jiree halka doolar ugu hiili horumarka dalkeenna hooyo haa hibay hawaa igu martay hadalkaaga habboon heegan baan u nahay hagaajinta gobolka iyo horu socodkiisa aan hiil iyo hooba heegan u wada nahay inaan hantideenna dhammaan u hurnaa hagaajinta gobolkeenna ee hadalkayga dhuuxoo halka doolar dhiiba aan horumar gaarnay halyey maayaraa habsami u hoggaanshe hibeeya halka doolar
warka laysbaaraayana faa'iido kala baxa
waa hagaag axmed alkaxya aaday umaasan tahay markaana waxaa soo soo gaarnay qaybihii dhextaalka iyo weliba isbarashada degmooyinka dabcan sida barnaamijka uu dhigayo markii degmo waliba loo weydiiyo min afar su-aal waxaa la gudagalaa dhinacii isbarashada degmooyinka sida su-aaluhu ay socdeen ayaan kala bilaabeynaa dhinaca isbarashadana aynu ka horeyna degmada warta nabadda hallo warta nabadda aye bal sharaxaad kooban naga sii degmada qaab ahaan waxyaabaha caanka ku tahay iyo weliba sida degmada diyaarka u noqoteen tartankan
degmada warta nabadda waa degmo ka tirsan gobolka banaadir waxayna kamid tahay degmooyinka ugu waaweyn gobolka banaadir degmada waxaa waxaa loo agsi jiray x wardhiigley hadda waxaa magaca laga bedelay laba kun iyo labayo tobanka bishii afaraad waxaana loo bixiyey warta nabadda waxaa degmada ku hareereysan oo xuduudo ay leedahay degmooyinka axmarweyne boondheere hoodaag daaniile iyo yaakhi degmada waxay leedahay meelo caana sida xaafadda shilinta buula absuge geed jeceel barxadda buur hindiye xariyaalle buula hoose xamar shadiid xamarbile siinaay iyo kuwo kaloo badan degmada meelaha caan ku tahay haddaa ku galo waxaa kamid suuqa xoolaha ee hore wuxuu ku yaali jiray degmada warta nabadda degmada hadda waxay leedahay iskuulo caana oo active ah oo ka shaqeeya waxaa kamid iskuulka ko shan iyo toban kamid iskuulka maxamuud xarbi iskuulka hanti wadaag iskuulka alnaada dowladda waxaa kaloo jira xilligii dowladda ay jiri jirta iskuulo waaweyn oo degmada ku yaali jira waxaa kamid iskuulka bilaal iskuulka alawaadib alcimri laba dhagax iskuulka almadar degmada laamihi hadaan ku sheego waxaa ka degmada laanta jenaraal daa-uud laanta hanti wadaag laanta horseed iyo laanta barwaaqo degmada meelaha caanka ay ku taa waaweyn waxaa kamid oo aan laga tegi karin carwadii hore national theatre silla soomaaliya golaha xisbiga wakaalada biyaha iyo madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliya waxaana kaloo laga marneyn wasaaradda warfaafinta iiraadii muqdisho waxaan ilaa laga tegin ayada musan shaneemo xaawataakin meesha ku yaali jirtay baar jiddo xarunta isgaarsiinka telefoonka xarunta dayacatirka warshada jarmalka ama waaxda farsamada warshada sida qof walba u yaqaano waxaa kaloo kamid a meelo ku yaadi shaneemo sinai lugta caafimaadka hordhigiley waa lama soo koobi karo haddii xilka iskaaba taariikhda uu soo mara guddoomiyi u horey degmada soomar waxaa la yihahdaa maxamed cabdullaahi cabdi aadan kii uu xukunka dheera ay haye waxaa la yidhahdaa xasan cali xashaash guddoomiyaha hadda hayan waxaa la yidhahda guddoomiye yaasiin nuur ciise haddii aan garoomada iyo degmada waxay caan ku tahay sports oo loo yaqaana degmada dhigley degmada kooxo waaweyn ayaa hadda ka tirsan kuwa laga asaasay waxaa kamid ah kooxda jey oo degmada ka tirsan oona saldhig u yah waxaa kaloo kamid ah kooxda ilman oo asalkeeda laga asaasay degmada warta nabadda waxaa degmada kasoo baxay oo ay soo saartay ciyaartooy waaweyn oo uu kamid yahay ciyaaryahan cabdullaahi cabdi ciyaaryahan cabdullaahi dheere muxudiin darbooyne ciyaaryahan cabaas axmed ciyaaryahan bashiir jeeyo ciyaaryahan gaafi iyo kuwo kaloo badan laga tegi karin waxaa kaloo kamid degmada saldhig ay u tahay kaftanka kooxda jeeyo
waa tahay axmed taariil aadaa umahadsan tahay waa tahay waa kaaga mahad celinaynaa sida waktigaa noola ilaalisay iyo weliba sidaa usoo koobteen arrinta ku aadan isbarashada degmooyinka markaan halo beledweyne haloo raadi muqdisho haye waxaa idinka codsanaynaa eh, si lamida tan warta nabadda ay usoo gudbiyeen tafaasiil kooban adigoo oo waktiga nala ilaalinaya aada umaasan tahay
okay horta aad waa mahadsantihiin ramadaan kariim beledweyne waxay xarun u tahay ama magaalo madax u tahay gobolka hiiraan gobolka hiiraanna wuxuu dhacaa bartamaha soomaaliya magaalada muqdisho waxay u jirtaa saddex boqol soddon iyo shan kilomitir magaaladu waxay ka kooban tahay afar xaafadood oo kale ah olwadaag octoobar xawataako iyo kowshin waxaa mara magaalada beledweyne webiga shabeelle waxayna leedahay laba buunto oo kale ah buunda laliqato oo kala qaybisa xaafadda howlwadaag iyo kooshin iyo buundaweyn oo kala qaybisa xaafadda octoobar iyo xawataako waayo webiga ayaa waxa uu maraa sida xarafka s oo ah webiga shabeelle magaalada waxaa kaloo ay leedahay saddex aarga oo kale ah aarga koowaad aarga labaad iyo aargada xasan barsane Ah, magaalada waxaa kaloo ay caan ku tahay geedka loo yaqaano baarka iyo dhirta cagaaran oo magaalada dhan badbaday waxaa Sax.
kaloo ay leedahay garoon diyaaradeed oo shaqeeya maalintii dhanka dhaqaalaha magaalada waxay ku tiirsan tahay xoolaha beeraha iyo ganacsiga Aha.
waxa ayna dhoofisaa eh, eh, dhanka waqooyi gobolada soomaaliya u dhoofisaa dalaga maxalliga ah sida galeyda haruurka digirta sinta subaga xoolaha iyo xoolaha labka ah oo loo dhoofiyo dalka imaaraadka ah magaalada dhanka waxbarashada ah sideed iyo toban waxay leedahay sideed iyo toban iskuul oo gaarka loo leeyahay bareefadka ah waxaa kaloo leedahay toban dugsi sare waxaana sababtay inay noqdeen ardaydii labadii sano ee ugu dambeeyey ee jaamacad ay qabteen wasaaradda waxbarashada inay galaan marka laga reebo magaalada muqdisho kaalinta koowaad ee gobolada ardayda ugu tirada badneed magaalada waxay leedahay shan jaamacadood oo kala ah hiiraan university central university iyo balasma oo xarun ku leh iyo beledweyne university iyo jobkey oo iyadana cambus ku leh dhanka siyaasadda magaalada waxaa ku dhashay een, madaxweynihii ugu horreeyey ee dalka soomaaliya aadan cabdul cusmaan sidoo kale gobolka hiiraan iyadana waxaa ku dhashay eh, madaxweynaha haddana leeliya eh, madaxtinimada eh, xasan sheekh maxamuud magaalada waxaa kaloo ay caan ku tahay een, tababarkii ugu horreeyey ee ciidamada eh, maxamed siyaad barre waxa uu ku qaatay magaalada beledweyne dabcan sidoo kale een, dhanka fanka iyo suugaantii iyo abwaanadii hore ayaa ka tiriyaan oo waxaad dhinaca kale aad ka dheehan kartaan een, dhanka heesaha iyo gabayada iyo magaalada lagu soo sheegay Waa tahay.
sida heestii xasan aadan samatar aad ka bogan kartaan
eh, beledweyne aad iyo umahadsantihiin dabcan idinkuna waa soo koobteen waktiguna haya awgeed eh, waxaan kaga mahad celinaa labada degmo sida isbarashada aad soo koobteen iyo waxyaabaha macluumaadka kala duwan ee degmo walba caan ku tahay aad kaga hadasheen eh, markaan qadar yar kadib waxaan gudageli doonaa ama barnaamijkii hayasiyaan qaadi doonaa ha yeeshee qadar yar
haah hibooy hambalyadan iga hoo haddaa horumarkii la helay hanadow halka uu marayo horumarkii dalkeenna horaan ula socdaye hal aan kaa idhaahdee hadday halyeeyadii iyo haweenkiiba haleeleen hawshiiye horaa loo yidhi howl weliba waa wada jiree halka doolar ugu hiili horumarka dalkeenna hooyo haah ibay hawaa igu martay hadalkaaga habboon heegan baan u nahay hagaajinta gobolka iyo horu socodkiisa aan hiil iyo hooba heegan u wada nahay inaan hantideenna dhammaan u hurnaa hagaajinta gobolkeenna ee hadalkayga dhuuxoo halka doolar dhiiba aan horumar gaarnee halyey maayaraa habsami u hoggaanshe hibeeya halka doolar
warkalaysbaaraayana faa'iido kala baxa
waa hagaag isu soo noqod wanaagsan daawadayaal iyo dhegaystayaal barnaamijka tartan cilmiyeedka ee warbaahinta qaranka ayaanu ku jirnaa qaybihii dambe ayaan dabcan ku siisiqaynaa min saddex su-aal ayaa u dhiman degmooyinka caawa tartamaya ee beledweyne iyo warta nabadda oo gobolka hiiraan iyo gobolka banaadir ka kala tirsan degmada warta nabadda ayaan dabcan su-aasha ku bilaabaynaa warta nabadda dhegihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan saddex tiro ayaa wadartoodu tahay siddeetan iyo lix tirada labaad waa shan laabka tirada koowaad tirada saddexaadna waxay sagaal dheer tahay tirada koowaad raadi tirooyinkaas mar kale haddii aan ku celiyo warta nabadda su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan saddex tiro ayaa wadartoodu tahay siddeetan iyo lix tirada labaad waa shanlaabka tirada koowaad tirada saddexaadna waxay sagaal dheer tahay tirada koowaad raadi tirooyinkaas markaan saddexaad ee ugu dambaysa haddaan ku celiyo saddex tiro ayaa wadartoodu tahay siddeetan iyo lix tirada labaad waa shanlaabka tirada koowaad tirada saddexaadna waxay sagaal dheer tahay tirada koowaad raadi tirooyinkaasi waan filayaa inaad garateen degmada warta nabadda ah oo aad ka jawaabi doontaan insha allah
macdanta buur laga bilaabay biyaa webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biyaa webiyada marayo badiyo biri qayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri qayr ka buuxa waxbarta'aan barwaaqa
haloo warta nabadda aloo raadiyo muqdisho haddii aan isku dayno annagoo ah tartamayaasha degmada warta nabadda saddexda tiro waa koob iyo toban konton iyo shan labaatan
hadday sax tahay jawaabtu iyo haddii kale guddiga
su-aasha la weydiiyey degmada warta nabadda oo u dhaceysay saddex tiro ayaa wadartoodu tahay siddeetan iyo lix tirada labaad waa shanlaabka tirada koowaad tirada saddexaadna waxay sagaal dheer tahay tirada koowaad haddaba raadi tirooyinkaasi jawaabta ay ka bixiyeen waa sax tirada koowaad waa koob iyo toban tirada labaad konton iyo shan tan saddexaadna labaatan
warta warta jaamacad soomaaliya laga soo baxay qudha xisaab dhan khatara lagu hemeyshaa wax la dhaafmaayo male fifty ma iskoolkay dhex taalaa iskoolka ugu tegaysi lama dhibcood idin kale soo saarsada ilaa suuqa balka jiida dirta taabna taabma loogu diraa taabhaa taabna welibaajaajuumo ciyaarto waa kulushahay labada degmo yaan la dhicin yaan la kufinayn ku jira ala yaan la dhicin yaan la kufin waryaho yaan la yaan la dhicin yaan la kufin malu jiraa ayaba noo wada dhow guddiga xanin waay sheekada haiga roorin maahan xaalada
Ah, jawaabay anidi oo adi ku raawa iga roorin
waayahay su-aasha markaan waxaa iska leh degmada beledweyne ee gobolka hiiraan beledweyne dhegaha fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan qolba waxaa ku jira sagaal iyo labaatan arday oo gabdho iyo wiilal isugu jira tirada gabdhuhu mid bay ka yar tahay tan wiilasha barkeed oo saddex lagu dhuftay imise gabdho ah imisaase wiilal ah mar kale haddii aan ku celiyo qol baa sagaal iyo labaatan arday oo gabdho iyo wiilal isugu jiraahay ku jiraan tirada gabdhuhu mid bay ka yar tahay tan wiilasha barkeed oo saddex lagu dhuftay imise gabdho ah waa imisaa gabdho ah imisaa se wiilal ah mar saddexaad haddaan ku celisho qol baa waxaa ku jira sagaal iyo labaatan arday oo gabdho iyo wiilal isugu jira tirada gabdhuhu waxay mid ka yar tahay tirada wiilasha oo barkeed ah waa tirada wiilasha barkeed oo saddex lagu dhuftay imisaa gabdho ah imisaase wiilal ah waan filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan beledweyne insha allah
bilaabay biyaha webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biyaha webiyada marayo badiyo biri kheyr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri kheyr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne
halow beled weyne
halo raadiyo muqdisho jawaabta
annagoo ah tartamayaasha degmada beledweyne ee gobolka hiiraan su-aashaas jawaabteeda waxay noqonaysaa lix gaaliska ama gabdhaha waxay noqonayaan toban iyo afar xagga wiilisha ay noqonayaan shan iyo toban
waa hagaag haddii jawaabtu sax tahay iyo haddii ay qalad tahaba guddiga ayaa kala caddayn doona
su-aasha la weydiiyey degmada beledweyne oo ahayd qol baa sagaal iyo labaatan arday oo gabdho iyo wiilal yihi ku wada jiraan tirada gabdhuhu mid bay ka yar tahay tan wiilasha barkeed oo saddex lagu dhuftay imisaa gabdho ah imisaase wiilal ah jawaabtay ka bixiyeen waa qalad
haddii ay soo hareer martay beledweyne halow warta nabadda
halow tirada wiilasha waa laba iyo toban halka tirada gabdhaha ay ka yihiin toddoba iyo toban
waayahay iyana hadday sax tahay iyo haddii ay qalad tahay guddiga hal mar ku celiya wardhiigle jawaabta tirada wiilasha waa laba iyo toban halka tirada gabdhaha ay ka yihiin sagaal iyo labaatan may maya toddoba iyo toban
waayahay haye jawaabta ay ka bixiyeen degmada wardhiigley su-aasha soo har- soo hareer martay beledweyne waa sax oo gabdhaha waa toddobiyo toban wiilashana waa labiyo toban haa anuka xisaabaan ku dhahay ma kafaynaba xisaab dhan waa ukulnahay suuqa bankaan kasoo bilaabna abbaha ilaa waxaan sooda tiyaatarka idaacad raad muqdisho degmada cagadhiig ilaa waxaan ku geyna suuqa camarjiig iyadaa wareego islamada meesha yartay ku dhacaysaa dow dow camar bila waa ku dhacday saldhig wardhig layaa ku dhigay ammaan siila u suga saldhiga ma la xiraaya saas may ammaankeedaa la sugaa lamadaan dhib waay meelaa laga soo gooyi hadhow baabar ina taray arkay waa iska bursay bardeyda bixiyno
waayahay su-aalihii qaybihii dambe ayaan soo gaarnay markan waa gabay su-aashu waxaa iskale degmada warta nabadda warta nabadda su-aasha ama su-aasha markaasi soo socota aada uga fiirsada waa gabay waxaana uu ku egyahay sagaashanka sikin ee loogu talagalay muusiga inuu socdo markii gabaygu dhammaado jawaabta ayaa laydinka rabaa waayahay warta nabadda sheeg magaca abwaanka tiriyey gabaygan soo socday aada maqli doontaan warta nabadda sheeg magaca abwaanka tiriyey gabaygan aada maqli doontaan ee soo socda haddii mar saddexaadna aad idinkugu celiyo warta nabadda sheeg magaca abwaankii tiriyey gabaygan soo socda
dhulkiyo ciiddu waa dhalashadiiniye jabuutoy dhulkiyo ciiddu waa dhalashadiiniye lama dhaafsan karo dhuuni iyo dhereegayamaaye lama dhaafsan karo dhuuni iyo dhereegayamaaye dhalanteedka beentiyo dhalanteedka iyo beenta iyo dhedada hoosiiska dhaashiga debna ha loo marshay iyo dhariga loo buxshay dhagar qabe waxaa jiro dulliga loo dhabdhabayo dhalanteedka iyo beenta iyo dhedada hoosiiska dhaashiga debna ha loo marshiyo dhariga loo buuxshay dhagar qabe waxaa jira dulliga loo dhabdhabayaaye dhugurtaada layskama dilo iyo dheeha oogadaaye dhabbadii xun iyo ceebtu waa dhimashadiiniye dhukaan neefki qaba geela waa inaad ka dhawrtaaye geela waa inaad ka dhawrtaaye dhaleecadu ninkii ay ku taal ha u dhowaanin dabadii xun iyo ceebtu waa dhimashadiiniye dhukaan neefki qaba geela waa inaad ka dhawrtaaye dhaleecadu ninkiiyay ku taal ha u dhowaaninaye dhawaaqiina iyo qaylada dhiga ha loo taagay dhankiina la soo igaya dhowrta sharafkeena
haloo warta nabadda halo raadiyo muqdisho Jawaabta.
haddii aan isku dayno su-aashaasi jawaabteedu waa abwaanka cali cilmi afyare
haddii jawaabtu sax tahay iyo haddii kale guddiga
su-aasha la weydiiyey ama gabayga la maqashiiyey degmada warta nabadda abwaanka tiriyey jawaabta ay ka bixiyeen waa sax oo waa allahu naxariistee cali cilmi afyare war afyara barxaddaas macnaa waxaa ku dheeli jiray barxaddaas ku dheeli jiray bay see loo gafa nima minkiiska dhumaa maya lama dhibicood waxaa ku dhex surni halkee geynina gey gey gey war madaxweynaha ugu dhibna xasan sheekh ka doorada war dhiig leen degano maa madaxtooyay dhex taala may isla warfaafintoo dhig lamadan lamadan warfaafinta maa dhiga waayo wasiirka u dhiibta
waayahay su-aasha waxaa iskale degmada beledweyne ee gobolka hiiraan beledweyne ayna dhegyihiina fura markaani waa gabay su-aashu sidii oo kale markii gabaygu uu dhammaado jawaabta ayaa laydinka rabaa oo dhextaalkii ayuu la micno yahay degmada beledweyne sheeg magaca abwaankii tiriyey gabaygan soo socday aad maqli doontaan beledweyn sheeg magaca abwaankii tiriyey gabaygaa soo socda ee laydin maqashii doono mar saddexaad haddaan ku celiyo sheeg beledweyn gabaygan soo socda abwaankii tiriyey waa filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah ee adaa ku haystee waxaa jiray gabay caynkaas oo kale ah oo uu leeyahay dhul barwaaqa ku taalo dadkiisa uu badow yahay isticmaar kugu ba'an yaado weligii boobkama daayo islaantii la budeeyey ba'ayeyda ma dayso soo haddama aad garad basaridu naagta wanaagsan bishimahay ruqsataayoo weligeed buuq kama dayso basketboolka ciyaarta inantii u baxdaa salladay kula boodiye barbariiqad ma dayso ruuxa buuri cunaa bal ii baara faraqaagiyo baryadeeda ma daayo soo haddama aad garan nin hadduu shax barto bariduu ku gurgurtiyo faraha boorka ma daayo
waa aynkaa askari ruux kala bayday alaab kontrabaana haddii uu buntuq waayo seerigu la baxayo bidhidhiida ma daayo soo maad garan inanta b taliska ah inan james barona kolka ay ballamaan daaqaday kaga boodiyo baaburaaca ma dayso oo waxay u barteen dee baaniyaal wax casuumay haadhe baaniyaal wax casuumay Xul- xulbad biin laga buuxshiyo binigaalka ma daayo carab roodhi ballaaran oo basbaas ay marmarsheen iyo basal toon lama daayo dee waxba wax ma daayaan weeye oo asna waa sidaas oo kale eh waxa weeyaan horta ninka kan afmiishaarka la yidhaaho annagu maanu arag inaanu maqla mooye had iyo jeerna waa nalagu xuuxinayaa haddaba isweydiin buu leeyahay
hallo beledweyne halo raadiyo muqdisho jawaabta
annaga waa tartamayaasha degmada beledweyne ee gobolka hiiraan su-aasha jawaabteeda waxay noqonaysaa abwaandoogaan
hadday sax tahay iyo hadday qalad tahay guddiga
su-aasha la weydiiyey degmada beledweyne ma garan hadday beledweyne soo hareer martay halow warta nabadda halo raadiyo muqdisho haddii aan isku dayno su-aashaasi jawaabteedu waa cabdiqaadir xirsi siya yamyam
in hadday sax tahay iyo hadday qalad tahay guddiga
su-aasha sida ka faa'iidaysiga degmada warta nabadda oo hortaalla ee soo hareen martay beledweyne jawaabta ay ka bixiyeen warta nabadda waa sax oo waa allahu naxariistee cabdiqaadir xirsi yamyam
arheeley arheeley arheelegeeley wartaaley badhaqa warkaba waa wareegsaqaaye wartaaley badhaqa warkaba waa wareegsaqa hey hey hey labada dhinac lamada tush weli waa wataani waxaa la fiiri suuqa balka jamiila jango muunfada meeshay kuduweyska qaata
magacaas adeeg waay meesha igaa kasaa iska dhaa feelaa loo galaa muunfadaas
waayahay qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan daawadayaal iyo dhegaystayaal isla soo gaarnay su-aasha markan waxaa iska leh degmada warta nabadda warta nabadda dhegaha fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan sheeg saddexda xaraf iyo halka xaraf ee loo soo gaabiyo amino asidka la dhaho esoli waa esolisusin waxaan ku celiyo halkaasi warta nabadda sheeg saddexda xaraf iyo halka xaraf ee loo soo gaabiyo amino asidka la dhaho esoliusine mar saddexaad aan ku celiyo sheeg saddexda xaraf iyo halka xaraf ee loo soo gaabiyo amino asidka la dhaho esoliusain waa garanaya ama waa filaya inaad garateen oad ka jawaabi doontaan warta nabadda haddii allah uu dare ogolaado
barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane
haloo warta nabadda haloo waraabi muqdisho haddii aan isku dayno su-aashaasi jawaabteedu waa saddexda xaraf oo loo soo gaabiyo waa i l e halka xarafna waa i
waagaag hadday sax tahay iyo hadday qalad tahay jawaabta su-aasha ay ka bixiyeen tartamayaasha warta guddiga
su-aasha la weydiiyey degmada warta nabadda oo u dhaceysay sheeg saddexda xaraf iyo halka xaraf ee loo soo gaabiyo amino asaydka la dhaho isliyusain jawaabta ay ka bixiyeen waa sax oo waa i l e iyo i oo keliya warta wacadkii darad weedhaani sili shalay waad ka weecato anna midkaa waxaan ku dhalatay warta nabadda baan wax la wadaagayaa haygu waalan walaal lama dhibcood waxaan geeyaa guddoomiyaha miligiisi asiga agtiisa idin dhigi dhay dhay dhay waa dhig dhing dhing dhamaala waayaabada kitaab jaamacadda soomaali aqoonteed dhammaantood ay soo raaceen waayahay gudoomiyaha labadii hore u dhiibta laakiin lamadaan waa loogu darmaca guddoomiyaha usaal culeysya usaa degmada mas-uulka ee macajira waayahay su-aasha markan waxaa iskale degmada beledweyne waa su-aashii tartanka ugu dambeysay beledweyne dhegihiina fura beledweyne sheeg saddexda xaraf iyo halka xaraf ee loo soo gaabiyo amino asidka la dhaho asbartic acid mar labaad haddaan ku celiyo sheeg saddexda xaraf iyo halka xaraf ee loo soo gaabiyo amino asidka la dhaho asbartic acid mar saddexaad beledweyne sheeg saddexda xaraf iyo halka xaraf ee loo soo gaabiyo amino asidka la dhaho asbartic acid waa filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan haddii allaha ugu dalihi raalli ka noqdo
beertuu wii isticmaalka beeray bakshiishkiyo bahabahaysko beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysko qabiilka la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaagen ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaar halow beledweyne
halo radio muqdisho jawaabta bismillah annagoo ah tartaymayaasha degmada balweyne ee gobolka hiiraan su-aasha jawaabteeda waxay noqonaysaa saddexda xaraf waa a s b halka xarafna waa d
haddii sax tahay jawaabtu iyo haddii kale ha guddiga
su-aasha la weydiiyey degmada beledweyne ee gobolka hiiraan waxay u dhaceysay sheeg saddexda xaraf iyo halka xaraf ee loo soo gaabiyo amiin asiidka la yidhaahdo asbartic icid jawaabta ay ka bixiyeen waa sax oo waa a s b iyo d
beledweyne baraawo baraawo alla ciisag yaa ircaayo alahaayo raaxada balaayada hareer mari beledkana waa beled weyn oo kaala arag coogkaa ku nool coogka baarkan saara coogkaa ku nool waxaa jooga guddoomiyaha dhalinyarada maxamed cabdulaahi labada dhibcood uusiga u dhiibi shacabka beledweyne anigoo adi ku raba anigoo adi ku raba anigoo adi ku raba
waayahay waayahay laba heeso iska hor imaanaysa laakiin maxaa saaca haddaa la keenno jaamacadda soomaaliya ka baran jaamacadda Jacbur Allah la soomaaliya jeesas.
aa laga soo bartay cilmi
maxaa bangiga kitaab bangiga kitaabna lacag anigoo adi ku rabo ad laftirkaa anigoo adi ku rabo waaya waaya waaya waaya dhibcaha dhibcaha iga roonina marka Een, waxaan geli doonaa waa halka waxaa noogu dhammaaday su-aalihii min toddobada ahaa ee aan caawa weydiinay degmooyinka tartamaya ama barnaamijkan ku tartamay ee warta nabadda iyo beledweyne natiijada ayay eh, guddiga dabcan aanu ka sugi doonaa eh, goordu markaas siyaasa yeeshee markaan dhextaalkii fariintii gobolka
haah hiboy hambalyadan iga hoo haddaa horumarkii la helay hanadow halka uu marayo horumarkii dalkeenna horaan ula socdaye hal aan kaa idhaahdee hadday halyeeyadii iyo haweenkiiba haleeleen hawshiiye horaa loo yidhi howl weliba waa wada jiree halka doolar ugu hiili horumarka dalkeenna hooyo haah hiboy hawaa igu martay hadalkaaga habboon heegan baan u nahay hagaajinta gobolka iyo horu socodkiisa aan hiil iyo hooba heegan u wada nahay inaan hantideenna dhammaan u hurnaa hagaajinta gobolkeenna ee hadalkayga dhuuxoo halka doolar dhiiba aan horumar gaarne halyey maayaraa habsami u hoggaanshe hibeeya halka doolar
waa hagaag een, daawadayaal iyo dhegaystayaal markaan waxaad naga sugtaan waa natiijada tartanka caawa ee xiisaha badan ee u dhexeeyey beledweyne iyo warta nabadda guddiga caawa waxaa dhanka eh, dhibca qorista noo jooga maxamed macalin xasan waytka isaga ayaan siin doonaa mikrofoonka si markaasi uu u soo gudbiyo natiijada tartanka maxamed soo dhawow
aad iyo aad umahadsan tahay axmed cali kaahiye sida sharciga tartanka u dhigayo degmo waliba waxaa la weydiiyey min toddoba su-aal haddii aan ku bilaawno degmada warta nabadda oo su-aalaha iyadii ku horreysay lagu bilaabayay toddobadii su-aal ee la weydiiyey waxay si saxa ugu jawaabeen shan su-aal oo waxay iska qaldeen laba su-aal waxay si kafaa-ideysiya u heleen laba su-aal oo soo hareer martay tartamayaasha degmada beledweyne gobolka hiiraan sidaasi wadarta guud ee dhibcaha degmada wartan nabaddu ee heshay waxay noqonaysaa afar iyo toban dhibcood oo ah shan su-aal oo ay ka jawaabeen oo toban dhibcood ah iyo laba su-aal oo kafaa-ideysiya oo ay heleen oo afar dhibcooda sidaasina waxay ku heleen afar iyo toban dhibcood si taa la mid ah degmada beledweyne gobolka hiiraan waxaa ina la weydiiyey toddoba su-aal toddobadii su-aal la weydiiyey waxay si saxa ugu jawaabeen shan su-aal waxay iska qaldeen laba su-aal waxay si kafaa-ideysi u heleen hal su-aal oo ah su-aashii saddexaad oo soo hareer martay tartimayaasha degmada warta nabadda wadarta guud dhibcaha ay heleen tartimayaasha degmada beledweyne gobolka hiiraan waxay noqonaysaa labayo toban dhibcood oo shan su-aal oo ay ka jawaabeen tobana iyo hal kafaa-ideysiga caawa waxaa wareega xiga ee tartanka usoo gudbay tartamayaasha degmada warta nabadda oo helay afar iyo toban dhibcood waayahay habeen dambe habeen dambe waxaa ku tartami doona hadduu allah awoodale karaal noqdo degmada xudur oo ka tirsan gobolka bakool xarun u ah iyo degmada holwadaag ee gobolkani banaadir waana habeenka ugu dambeeya wareega koowaad ee tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka
waa dabcan tartan adag buu noqon doonaa hadda waxaan soo dhaweynayaa maxamed abuukar axmed ma-ada guddoomiyaha guddiga tartanka oo caawa barnaamijka la daadihinayay maxamed soo dhawow aada maasanta axmed waxaan rabay oo keliya inaan u mahad celiyo labada degmo ee caawa tartamaysay warta nabadda iyo beledweyne runtii tartan aada u xiiso badan ayaa halkan caawa ka dhacay sida daawadayaasha iyo dhegeystayaasha intaba ay la socdaan labada degmo hadba way kala horumarayeen oo dhibcaha waxay ahaayeen kuwa aan la saadaali karin natiijada ugu dambeysa ilaa laisla gaaro su-aalihii ugu dambeeyey beledweyne si gaar ayaan ugu mahad celinaa iyagoo meel aada u fog joogo sida ay tartanka maaragtay habsamadiisa u ilaaliyeen iyo maaragtay siduu tartanka u noqon lahaa mid sidii loogu talagalo kusoo gabagabooba weliba diyaargarow aada u ballaaran ayaa ka muuqatay beledweyne waxaan rajeynayaa in tartamada dambe ay noqon doonaan kuwo meeshaan meel ka fiican gaara warta nabadda iyana waxay noo muujiyeen tartan aada u fiican iyo isxilqaan iyagoo weliba muujiyey martigelinta degmada ka fog ee beledweyne waxaan aniga shaksi ahaan aan isku diyaariyey su-aalihii dheeraadka ah sida aad wada daawanaysaan kombyuutarkaygii aan soo dhaweystay oo waxaan islaacaaho waa habeenkii dhafarka laakiin waa la kala baxay waxaana tartankan u aqoonsan karna haddaan nahay guddigii tartanka tartankii uga xiisaa badnaa caawa hadduusan kan habeen dambe noqon kan uga sii xiisaa badan wa wa wa dabcan tartan aada u xiiso badan waad sad ka dhawaajisay oo lama saadaali karin hadba dhibcuhu halka ay raaci doonaan ilaa labadii su-aalood ugu dambeeyey ayaa dabcan kala saartay labada degmo waayahay dhanka majaajilada ma ahan keliya ee guddiga barnaamijka wada waxaa ka fekeraya in su-aalo dheeraad imaan doonaan majaajilaysyaasha
su-aalayaal khatara inta ku hayn adag naftigeena waxaa laga arkayay intaan la marin qeybta dambe labaad ee barnaamijka ama dhextaalkii inaad iska aamusneed oo aad ka fikiraysimaxaa isbedelku taleefanaan dirayno laacibyaalka isokuleeyayaan sugayno markaas marka sheekada waxay noqotay birdeer hirkiisi ma bidhaansanayno bulhankii ka yeeriya ma maqlaynin baaqi ano adi korabahaygarobalfasore weliba ciyaaraha waxaa la dhahaa micnaha markii lagu imahay home iyo awey weli waxaa umalaysaa warta nabadda in beledweyne xataa haddii ay kareesi ay noqon karto taageeri taageeray heysataayo aweyna kuwaasgurigeeday ku dhowleysaa annaga macnaa beledweyne haddiin ka qaadni hataa macnaa waa ayideyna dad laacibayaala nahay cawada war dadka waa xali cawada waa anagu matar ma joogsanay ganfuurka baa feetna una naganay maya khatar way beledweyne guulaysa baan leenahay tartimada kala soo socota waaya aad waad mahadsantihiin aad waad mahadsantihiin waxaan umahadnaqayaa bahda igala qayb gasha barnaamijka maxamed abuukar axmed maada iyo maxamed macalin xasan weydka oo barnaamijka igala daadihinayay iyo majaajilasayaasha abuukar jaajuumow iyo cabdiqaadir abaha dhinaca kaamirooyinka waa cabdullahi cala sickoyare iyo siciid shuuriyaako dhanka tv-ga farsamada maxamed cabdixakiim bunka fu'aad muxidiin khaliif waa dhanka isku xirka tartanka guddiga kaxaynaya ama barnaamijka iyo facebook ayuu caawa isku xirayey idaacadda waxaa noo farsamaynayay maxamed cabdikalaf iyo sidoo kale cabdisalaan mukhtaar cabaas maxamed faarax dhanka isku xirka telefoonada ayuu noo joogay intii nagala qayb qaadatay dhammaantiin waxaan markaasi idinkaga tegaynaa nabadgelyo waxaan mahad celinaynaa gobolka banaadir oo barnaamijkan taabageliyey jaamacadda soomaaliya oo su-aalaha soo diyaarisay qaarkood iyo macallimiinta kale ee su-aalaha saintifiga wakhtiga ku bixiyey inay su-aalo qiimo badan soo diyaariyaan dhammaanteena isku duuban intaanu habeen dambe barnaamijka xiga ee ay ku tartami doonaan howlwadaag oo gobolka banaadira iyo xudur oo gobolka bakool ah ku kulmayno nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne